bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan nabad ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabtiya taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha shanaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaaha yidhaahdana waxaa ka mid noqon doona gudoomiyihii maxkamadda sare ee dalka ceediid cabdilaahi ilka xanaf waxaa maalintii arbacad ahayd xilka qaadis ku sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya khamiistiina waxaa shir degdeg ah ka yeeshay baarlamaanka soomaaliya ugu dambayntii caydiid cabdilaahi ilkaxanaf waxa uu sheegay in uu xilkaasi uu ku qanacsan yahay inuu madaxweynuhu uu ka qaado isagoo intaa ku daray in sidoo kale dalka iyo dadka siduu ugu shaqayn jiro ugu sii shaqayn doono waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan gobolka galguduud waxaa ka da'ay roob dadka iyo duunyadu ay ku tiirsadeen iyadoo deegaanada qaarkoodna la sheegayo in roobku uu biyo badan dhigay qodobadaas iyo waxyaabihii kaleena ku soo kordha ayaad barnaamijka ku maqli doontaan iyo guddiga doorashada hoggaanka ururka saxufiyiinta qaranka nusajaalka ay marsiinayaan ayaan barnaamijka sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaaye ismaaciil sheekh alayfa ayaa marti iigu ah waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka tahay xil qofkiisii uu garo barnaamijka faaqidaadda wararka heystaasi wadaniga ayay u ahayd haddaba barnaamijka waxaan marka hore aan ku bilaabi doonaa xilka qaadistii maalintii arbacada ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ku sameeyey gudoomiyihii maxkamadda sare ee dalka abokaadi caydiid cabdilaahi ilkaxanaf iyadoo maalintii khamiista ahaydna xilka qaadistaas ay ka fadhiisteen baarlamaanka soomaaliya oo gudiguba ama guddoonka sare ee baarlamaanka uu si deg deg ah xildhibaanada uu isugu yeeray si ay uga tashtaan ama siday la tahay xilka qaadista madaxweynuhu uu sameeyey intaa kadib waxaa hadlay gudoomiyihii xilka qaadista lagu sameeyey abuukaata ciidiid cabdilaahi ilkaxanaf waxa uuna sheegay isagoo eegayo danta dalka iyo dadka inuu aqbalay xilka qaadista madaxweynuhu uu ku sameeyey siduu sheegana weli uu u taagan yahay inuu ka qayb qaato horumarinta dalka iyo dadka anuu dhiweyn baan wax badan baan dadkan soomaaliyeed iyo dalka uu soo shaqeeyey kollay haddii la tiriyo u malayn maayo inay lixda sannadood ka yaraanayso anigoo yar baan ku bilaabay shaqo dowladeed marka waktigii ingiriisku joogayda halganadii soomaalida ee xornimada lagu noqonayay oo dhan baan ka soo wada qayb galay marka wax badan baa dalka igaga jira dalku inuu dhismo oo wax noqdo oo mid noqdo wax badan ayaa igaga jira oo aan ka soo qabtay ama aan ku leedahay hadday sidaa tahay kollay aniga oo shaqadiina aan dhammaysanayo dee niweyn baanaan ka tegay waqtigeedii kolay anigu haddii alla yidhaho crisis dowladeed iyo crisis distoria oo aniga shaksi ahaan igu saabsan aniga shaksi ahaan ii ah ma jecli dalku sharci buu leeyahay waa dhab wixii sharcigu yahayna waa sidiisii wax xaaraanan anigu ma xalaalaynayo laakiin odaynimada haddaan haddaan u eego danta eego oo aan dalka danta dantiisa eego iyo dadka anigu dhibaatayn maayo dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed dalku wuxuu noqon maayo oo burburi maayo ka tegi maayo waan dhowaanayaa meelahaasan ku dhowaanayaa waan ogaanayaa waan la soconaya wax walba dalka dambe igaga jirtaa oo wax weyn baa igu jira intaan nool ahay iga bixi mayso wadaniyadda iyo midnimada igu jirta dalkan markaan imina waxaan kii kiin waxaan u imi midnimo dal ilaa intaana midnimada dalkan yaan guday xildhibaan baan noqday wasiir baan noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen baan soo noqday dalka intaas inagoo yar waan usoo shaqeeyey wax badanoo shaqa iyo mushaharna waan ka qaad kollay dhawaato marka aniga inaan dan aniga tahay anigu shaqa aan sii hayo oo aan ku sii jiro anigu waa shaqa aan taalaysanayo dalka dhibaato u gaari mayso uga iman mayso sidaasay uga ogaanaysaan
waa tahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka ciidiid cabdilaahi ilkaxanaf oo sheegay inuu aqbalay xilka qaadistii uu ku sameeyey maalintii arbacad ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud haddaba hadalkaas ka soo baxay guddoomiyihii hore ee maxkamadda iyo weliba xilka qaadista madaxweynuhu uu ku sameeyey bannaanbax ku aadan maamulka gobolka banaadir ayaa iminka wada qabanqaabadiisa kaas uu ku doonayo in markaasi dadku ay ku taageeraan xilka qaadista madaxweynuhu uu sameeyey haddaba waxyaabihii kusoo kordha banaanbaxaas wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaane guddiga saxaafadda ee dhowaan qabanqaabinayay doorashada markaa la doonayo inuu kusoo baxo mas-uulka hogaamin doona ururka suxufiyiinta qaranka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano nosaj ayaa weli socota haddaba guddoomiye ku-xigeenka guddigaas ayaa iminka qadka toos qadka telefoonka si toosa ugu jira ismaaciil sheekh khaliif ismaaciilow bal soo dhawow intaad wax kasoo bilowdeen haddana intaad wax marsiinaysaan cabdil sheekh aad baad umahadsan tahay waana salaamayaa radio muqdisho iyo guud ahaan dhageystayaasha ku xiran hawshan waxaan soo bilownay muddo iminka laga joogo afar bilood ayaan soo bilownay oo markii ugu horeysay guddigan ay baadan saxaafadda ay u xil saareen in arinta ama khilaafka nasaj oo soo jiitamayay muddo aada u dheer lasoo gaaray markii xal laga gaari lahaa iyadoo la ogyahay in dalka xilli kala guura uu haddana gelayo mar labaad oo doorasho la filayo inay ka dhacdo sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka iyadoo aan ognahay xilliyada doorashada ay dhacdo in inta badan ay yihiin xilliyada dhibaatada ugu badan ay soo gaadho suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan xusuusanaa sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii in sideed iyo toban wariyayaal ah lagu dilay gudaha dalka soomaaliya ama gaar ahaan muqdisho ay u banaayeen marka maadaama xilli xasaasi ah uu soo wajahnaa khilaafka masajna uu muddo soo jiitamayay laba garabna ay kala ahaayeen oo garabna uu maxamed ibraahim bakisaan uu hogaaminayay garabna cumar faaruuq ayaa waxaan go-aansanay in aan midayno labadii garab islamarkaana doorasho la qaban qaabiyo maadaama labadii qolaba xilkii uu ka dhacay sidii xataa go-aankii maxkamadda lagu sheegay oo la yidhi labadoodaba xilkii wuu ka dhamaaday bishii maarso labadii kun iyo afar iyo tobanka oo laba sano muddo ah doorasho lama qabanin oo xilligii doorashada laga soo wareegay marka arrintaasaan u istaagnay waxaan ka bilownay markii ugu horreysay inaan isku soo dhaweyno garbihii bakistan iyo cumar faaruq nasiib wanaag markii ugu horreysay labada way naga aqaan inay arrintan qeyb ka noqdaan oo ay ogol yihiin in xilkii u ka dhamaaday doorashana la qabto inkastoo markii dambe cumar faaruuq uu asaga qaab kale iyo in asaga doorashada uu soo xulo ergada iyo wax noocaas oo kale ah uu soo jeediyey taasoo maxkamadana ay diiday tiri waa in guddi madax banaan loo saaro qofkii issharaxayana uu asaga issharaxo doorashada marka muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay hadda in ergadii aan ka keeno gobolada dalka qaarna muqdisho aan kasoo xulno oo maanta xilligan aan kula hadlayo erga gaaraysa ilaa iyo boqol xubnood ay magaalada muqdisho ku sugan yihiin oo suxufiyiina oo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibaddaba muqdisho iyo gobolada iyo dalka dibaddiisaba shirkii ama shirweynihiina wuxuu si rasmi ah u furmay bishan hadda aan ku jirno ama toddobaadkii hadda lasoo dhaafay maalintii ahayd talaadada ayuu si rasmi ah u furmay waxaanan rajaynaynay in doorashada ay dhacdo maalintii khamiis ahayd laakiin maadaama dibidhac uu ku yimid ergadii ka imanaysay dhinaca iyo puntland ayaa waxaan go-aansanay inaan u yarakaadino culeysyo iyo xagga safarka iyo socodka oo aad garanayso in maadaama aan ku salaynay xarumo warbaahin oo xarun kasta oo warbaahineed uu qofka imanayo waxaa laga yaabaa tuulo aada u fog ama degmo aada u fog in idaacadda ay ku taalo sida awgeedna qof wariya uu ka imanayo marka isu sugitaankii iyo in ay ergadii puntland soo gaarto ayaan aada u danaynaynay si waxaan ama hawshan ay u noqoto qowl lagu midaysan yahay oo lagu wada dhan yahay oo qayb kasta oo saxaafadda ka mid a ay ka dhex muuqanayso marka nasiib wanaag waxaan rajaynaynaa maanta inay timaado ergadii puntland maanta markay timaadana berri howlihii kale ee harsanaa ee dastuurkii ururka saxufiyiinta qaranka ee nafad in dib loo eego oo waxyaabihii sicitaan lagu samayn karo lagu sameeyo kadibna doorashadii inay saa dambe oo dhacdo isniinta ah ayaan rajaynaynaa waaya aad uga mahadsantaa horta saabsi faahfaahinta dheeriga uga bixisay khilaafkii dhinaca hogaanka nosaj saad ku xaliseen waad xaliseen oo dhowr bil ayay idinku qaadatay hadda waxaad u gudubteen dhinacii doorashada oo shirweyne qaran oo dhanka saxaafadda ah waxaad furteen saddexdii may oo bishaan ah goormo ayaa la doonayaa marka midda ugu horeyso aan ku bilaabayna waxay tahay dib u eegista lagu sameynayo xeerka ururka suxufiyiinta qaranka yaa sameynaya dib u eegistaas
dib u eegista waxaa sameynaya guud ahaan ergada ergada ayaa sameynaysa oo guddiyo ayaa jira oo ergada laga dhexolay marka guddiyadii kala gaargaarka ahaa waxay sameeyeen oo ka socday gobolada kala duwan iyo muqdishoba xubno ka tirsan waxaa la siiyey nuqullo dastuurka ururka suxufiyiinta qaranka ee nusaj ah kaasoo ay dib ugula laabteen meelihii ay ka yimaadeen oo wixii aragti ama ra'yi ah ay ayagana soo ururiyeen aan isu keenay marka maadaama qeybtii puntland ay dhiman tahay ayaan shalay ayaa howshahu ahaa in la ansixiyo markii hore dastuurka oo wixii dib uegista lagu sameynayay lagu daro laakiin waxaan riray maadaama walaalaheena aysan weli imaan oo maanta aan rajeynayna inay yimaadaan aan dib ugu dhigno in marka ugu dambeysa iyagana ay ra'yigooda nala ogaadaan bal dastuurkan wixii laga bedelay iyo wixii lagu daray si ayagana kaalintooda ay uga qaataan kadib marka markii dastuurkaasi la wada eego oo qof kasta ama xubin xubnaha kala duwan iyo wariyayaasha iyo guddiyada ay kasoo dhamaato shaqada ayaa la ansixin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo isla maalinta axadda ah oo berri ah ayaan jecelnahay inaan ayagana ansixino oo markii la ansixiyo kadibna doorashadii saa dambe loo insha allahu tacaala waay marka guddigan aa guddoomiye ku-xigeenka tahay waxaad tiri boqol ergo oo gobolada dalka iyo muqdisho isaga imaanaya warbaahintoda kala duwan ee ku taala oo qofkiiba hal aan aan aan ka casuunay ayaa soo dooran doona hogaanka nosaj sideed sideed u rabtaan marka inay doorashada u dhacdo
wa wax muhiima waay doorashada horta waa meesha ugu muhiimsan marka doorasho la qabanayana waa taqaanaa inta badan dad badanaa ka qayb gala oo tartama haddow marka qofkii laga badiyo waxaa laga yaabaa in uu raadiyo daldalool iyo mataqaanaa meelo uu uu ka dhaliilo doorashada iyo qaabkay u dhacaysay marka annaga sidaan ugo-aansana waxay tahay doorashada in howlkaas weyn lagu qabanayo shirka sanduuqyada iyo codaynta lasoo keeno lasoo dhigo oo sanduuqyadii oo dhala ah oo muuqda oo loo jeedo oo goobjoogayaal ay diyaar halkaas ku yihiin oo qeybaha kala duwan ee bulshada suxufiyiintii islamarkaana qorshaha waxa uu yahay haddii ay noo hirgasho in xilligaas doorashada ay dhacayso qof walba codkiisa si qarsoodi ah uu magaca murashaxa uu u codaynayo uu kusoo qoro warqad islamarkaana dhaladaasi uu ku rido isagoo aan la garan karin cidda uu codayay si marka haddii la yihahda gacantaag waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ama qof weji aad ka leedahay ama si dana gaara oo laga yaabo inuu markaas kuu jeedo qofkaad u codaynaysa laakiin inaan qarsoodi ka dhigno sanduuqa oo meel banaana yaallo saxaafadii la tabiyo oo si toosa telefishinada iyo idaacadahaba ay u tabiyaan xilliga la codaynayo oo qof kasta magaciisa loo yeerayo uu codeeyey la leeyahay kadibna iyadoo goobjoogayaalna ay jiraan ama halkaasi ay joogaan doorashada sidaa ay u dhacdo sidaasaan qorsheynayna marka doorashada inaan u qabanno si ay u noqoto mid aan muran iyo madmadoobi midnaba lahayn waaya marka ma qolyihiinaan saxaafadda keliya miyaa qabanqaabadii iyo socodsiintii doorashada wada mise waxaa jira korjoogto ka socda dowladda soomaaliya hadday ahaan lahayd dhinaca guddiga warbaahinta baarlamaanka iyo wasaaradda warfaafinta intaba
qolo kasta waa ku xasun horta dowladda ayada micnaha ururkan ma aha urur dawli ah ma aha oo ururkan waa urur saxafiyiinta ay leeyihiin waa urur madax banaan dowladdana qasab ma aha inay timaado oo ay ka warqabto ay ogaato oo waxaan ay ansixiyso iyada loogama baahnaba sababtoo ah ururkan waa urur madax banaan oo saxafiyiinta ay leeyihiin laakiin waa ku casumaynaa inay korjoogto ka ahaadaan go-aanka laakiin waxa iska le waa saxafiyiinta laakiin dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada civil society-ga oo saxaafadda ay qayb ka tahay ayaan doonaynaa inay ayaga goobjoog ka ahaadaan laakiin ma ahan urur laga doonayo inay maxkamad ansixiso ama maxkamad aqbasho ama ay tidhaahdo go-aankaasi waa sax ama waa khalad ma aha waa urur ay dad gaara leeyihiin oo suxufiyiin ay leeyihiin marka wixii korjoogto ah oo waan ku casumaynaa si ay noola ogaadaan maadaama ay shaqo naga dhahayso oo waxaan soo baxay inay yihiin wax nadiifa oo aan mugdi ku jirin inay nala ogaadaan waa rabnaa marka markii hore waxaa jiray in xataa maxkamadda ay kulug lahayd oo la qorsheynaya inay laftigeeda goobjoog ka ahaato maxkamadda oo ay qayb ka ahaato maadaama markii ugu horreysay doodan ururkan suxufiyiinta qaranka nasaj xitaa maxkamadihii uu galay oo awokaate caydid oo hadda xilkii guddoomiyaha maxkamadda sare laga qaaday laftigiisa uu hadda ka hor xukun ka soo saaray oo uu ku cadaynayo in xilligii doorashadii ay dhamaatay xilligii sharciyadii ururka nasaj ay dhamaatay islamarkaana loo baahan yahay in doorasho la qabto uuna ku amrayay guddoomiyihii maxkamadda racfaanka ee isagana xilka laga qaaday wariir inuu isagana goobjoog ka ahaado oo arrintan bal uu ogaado doorashadan guddigan ay qabanqaabinayaan in ay tahay doorasho mugdi aan lahayn oo si cad oo muuqata dadkii ay uga qayb galeen oo xaqa ulahaa ee suxufiyiinta ahaa islamarkaana si cadaalada u dhacday inay tahay inuu xaqiijiyo ayaa markii hore taas maxkamadda ay ku dhawaaqdeed waxaana keentay faragelin ahayd in markii hore garab ka mida garbihii lasoj uu tagay maxkamadda oo isagoo ka cabanaya ama ka dacwoonaya garabkii kale ee la sheeganaya hogaanka nasoj in go-aan laga gaaro taasoo keentay in garbihii garab ka mida la yidhahdo garabkaana sharci ahaa laakiin waktigii labadaba uu ka dhammaaday waa in hadda doorasho la qaban qabay marka aan idhaahdo nasiib wanaag labadii qofba oo mataqaana aan aaminsanin inay caqabad ku ahaayeen laftigooda saxaafadda oo ilkaxanaf iyo iyo wariiriba labadaba ay faragelin iyo dhibaato iyo colays lagu hayeen waxaa nasiib wanaaga in labadiba xilka laga qaaday oo taas oo saxaafadda aad bay usoo dhaweynaysaa maadaamaayahay wax muhiima waxaan jecelnahay marka in hadda ciddii kale ee danaynaysa iyada micnaa inaan ku marti qaadno ay ogaato oo nala ogaato marka taasna waxaan kusoo dhaweynaynaa qof kasta oo inuu kasoo qayb galo doorashadaas si uu u xaqiijiyo inay waxaan ay u dhacayaan sidii loogu talagalay ismaaciilow bogoga bulshadu ay isku aragto sida facebooka waxaan arkayna rag badan oo markaa dhahaya waxaan nahay musharaxiin u taagan qabashada hogaanka nosoj ilaa hadda ma socotaa diiwaangelinta ku aadan ragga musharaxiinta ah
ha way socotaa murashaxiinta ha hadda ilaa iyo dad gaaraya ilaa iyo shan qof ayaa la hubaa inay sharaxan yihiin kuwo kalena waa waa la sheegay inay daraynayaan marka shuruudo ayaa jira oo mataqaanaa gaar ahoo loo dejinayo oo laga hor akrin doono marka doorashada micnaha xilligeeda inta ka horeysa lagu dhawaaqi doono la sheegi doono la shaacin doono oo qofkii soo buuxiya shuruudaha si doorashada uu ka qaybgeli doono qofkii kalena manaha la reebi doono marka waxaa laga yaabaa dad hadda murashaxnimadooda shaaciyey amaba codsiyadooda usoo gudbiyey guddiga waxaa laga yaabaa inay shuruudaha buuxiyaan waxaa laga yaabaa inay buuxin waayaan marka murashaxiinta ilaa hadda shan ayay gaarayaan inay kasii bataanna macnaha waan rajeynaynaa waana soo dhaweynanaa shuruudahaas marka shuruudahaas suuragal ma taha inaad qaarkood nooga sheegto shuruudahaas waxa waxaa kamid ah asaasiga u ah in macnaha qofka marka ugu horeysa uu yahay qof soomaali ah oo inuu yahay qof saxafi ah inuu yahay qof niinadii saxaafadda hadda ku jira inuu yahay qof aan dembi ka gelin dalka qaranka iyo ama maxkamadda aysan ku xukumin xukun ku ridin inuu yahay qof macnaha luuqada luuqada englishka iyo soomaaligaba aada u yaqaano oo mataqaana maadaama ururkan uu xiriir la sameynayo dal iyo dibadba marka inuu qofka saas yahay aqoontiisa way aragnimo inuu leeyahay dhinaca saxaafadda oo qof muddo soo shaqeynaya inuu ahaado da-diisa inaysan shan iyo labaatan sano camal aysan ka yaraan shuruudo noocaas oo kalea qoran oo laga doonayo qofka murashaxa inuu shahaado jaamacadeed haysto qofka doonaya degada xogeyaha guud oo kale ama guddoomiyaha inuu noqdo ururka oo kale shuruudo noocaas oo kale oo xadjidaya si macnaha ururka dadka kusoo baxaya hogaanka la hubiyo inay yihiin dad aqoon iyo karti iyo intaba u leh ee hawshan ay ay doonayaan inay u qabtaan saxaafadda soomaaliyeed iyo qaraankaba waaya ugu dambayntii marka ma jira waqti cayiman oo guddigiina aada u qabateen in waxaanoo dhanba ay soo gabagaboobaan
Een, barshaha sida anaga aan u dejinay mararka qaar waxaa laga yaabaa inuusan u hirgelin boqolkiiba boqol oo culaysyo badana iska jira oo xagga dhaqaalaha iyo waxyaabo lamida sababtoo ah een, ma jirto hadda cid na- na taageeraysa xagga dhaqaalaha oo een, hay-adaha een, caalamka markii la eego ama dowladda haddii la yidhaahdo ama qolo kale qolo maanta een, maalgelinaysa shirkan ama bixinaysa qarashaadka ku baxaya ma laha ergaa joogta hadda een, hoteelay degan yihiin oo macnaha gobollada ka kala yimaadeen een, b- eh, transportation ama socod ay u baahan yihiin in ay gawaari iyo wixii kale diyaaradda oo tigidhkoodii een, ay ku yimaadeen kan ay ku laabanayaan walay sidaas oo dhan ilaa hadda macnaha cid laga caawisay ma laha waa een, guddiga ayaa ubaa dusha u ritay iyagoo la kaashanayo een, dad kooban oo ganacsato ah oo aan anaga u tagno la xiriirnay oo aan rirna caawiya oo dhaqaalana siiya marka shaksiyaad oo mataqaanaa oo soomaaliyeed oo damiirkooda wanaagsan yahay ayaa jira oo dhaqaale ayaga jeebkooda intay kasoo bixiyaan na siiyaan laakiin ma jirto hay-ad caalami ah ama hay-ad kale oo gaar ah oo oo ama dawlad eh, qarashna siisay ama shirkan ku bixinaysa ma jiro marka culeysyadaas mararka qaar waxaa laga yaabaa xagga dhaqaalaha inay ay keenaan culays kale oo keeni kara in xilligii la qorsheeyey iyo sidii loo qorsheeyey aanay wax walba u dhicin laakiin sida hadda aan qorsheynayno waa in een, saa dambe oo isniinta ah in ay doorashadu ay dhacdo oo oo halkaas lagu dhiso dhismihii ururka saxafiyiinta haddii aan la gudoomiyihii ku-xigeenadiisii xogeyihii guud ee gu- ee guddigii fulinta iyo dhismaha kale ee ee ururka uu leeyahay inuu lasoo gabagabeeyo maalinta een, isniinta ee soo socotaan rajeynayna insha allah waa tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka een, guddiga qabanqaabinaya doorashada ay markaas ay ku tartamayaan een, ragga markaa doonaya inay hogaamiyaan ururka suxufiyiinta qaranka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo nasoj ka oo iminkaba ka soconaya een, magaalada muqdisho sidaad maqlaysaan gudoomiye ku-xigeenkuna waxa uu sheegayaa ilaa iyo boqol ergo oo ka kala timid gobolada dalka iyo magaalada muqdisho in shir weynahan qaran lagu casuumay iyadoo weriyo kasta oo ka mid ah ergada la casuumay uu xaq u leeyahay in qofkuu rabo ragga musharaxiinta oo ilaa iyo hadda shan gaaraya uu siiyo inkastoo musharaxiin kale ay soo bixi karaan waayahay ismaaciil aad baad u mahadsan tahay
midigay bidixi ma ka maarantaa
waa tahay ismaaciil sheekh khaliif gudoomiye ku-xigeenka een, guddiga qabanqaabinaya doorashada hogaanka ururka suxufiyiinta qaranka nasoj shaqsigii hogaamin lahaa ayuu ahaa haddaba gobolka galguduud waxaa ka da-ay een, roob biyo dhigay wadooyinka iyo deegaanada qaarkoodna dadka eh, ku sababa inay ka barakacaan waxaana ka mid ah deegaanka xeraale oo intay biyo badan eh, roobku uu dhigay balliyaduna ay buuxsameen markaa kadibna deegaankii biyuhu ay kusoo rogmadeen deegaanka oo la sheegay inuu yahay deegaan een, s- god ah islamarkaana meel dalcad ah aan lahayn taa oo keentay in biyo badan een, roobku intuu dhigo dadkana ay ka barakaceen haddaba maxamed daaq cabdi maxamed waryaheena ayaan arrimahaas wax ka weydiin doonaa maxamed bal soo dhawow roobka da-ay iyo saamaynta uu yeeshay run ahaantii roobabkani sidaad ogsoon tahaba een, waxa ay ka da-ayeen muddo ku dhawaada toban maalmood ah een, gobolada dhexe bartamaha soomaaliya gobolka galguduudna waxa uu ka mid ahaa meelaha sida weyn roobabka xilliga guga uu si weyn uga da-ay een, hadda deegaano iyo degmooyin fara badan oo gobolka ka mid ah ayaa jira oo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay roobabku ay ka da-een een, waxaa sidoo kale iyana xusid badan saameyn inay ku yeesheen eh, isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga iyo goobaha waxbarashada deegaanka xeraale oo ka tirsan gobolka galguduud dhinaca waqooyina ka xiga magaalada dhuusamareed ee xarunta gobolka galguduud runtii een, eh, khasaare nafeed robabku ma aysan geysan balse hanti aada u fara badan ayaa een, eh, inta badan ku burburtay guryo dumay ayaa jira dadku een, daadadka ayay kala baxeen maaragtay ganacsigooda iyo sidoo kale caruurta intaba een, xiriiro kala duwan oo degmadaasi ama deegaankaasi la sameeyey een, qadka telefoonka subaxnimada hore saakay aan kula xiriiray dadka ee, deegaanka waxa ay ii sheegeen runtii een, saacado aada u fara badan oo xiriir ahay robab da-ayay in ay een, sababeen in guud ahaanba deegaanka uu buux dhaafiyo oo robabka xareed ama biyaha u fara badan ay dhigaan dadkuna qiyaastii meel hal kilomitr ka jirta banaanka magaalada ay uga baxeen oo lagu daadgureeyey goobihii ganacsiga iyo caruurihii aan jirin maaragtay saakay dugsiyada kuwa qur-aanka ha ahaato iyo kuwa kale ama iskuullada oo saameyntaasi maadaama roobabku ay ku yeesheen saacado aada u fara badanna da-ayay
waa gartay marka dadku deegaanka saameyntu aada noo sheegtay waanu fahanay ka waran xoolihii iyo xoolaha noocyadooda kala duwan soo roobabkaasi iyo marka in badan kama faa'iidaysan maadaama waqtiyadii ugu dambeeyey jilaalku sii dheeraanayay oo xoolaha biyo la-aan iyo baad la-aan intuba marka ay dareemayeen runtii taasi waa laga baxay oo biyo la-aantii maaragtay kulaalkii jiray oo birihii lasoo dhaafaba jiray roobabku marka ay bilowdeen deegaano aada u fara badan oo gobolka kamid ah ayuu ka da-ay roobku xilliga guga curashadiisuna runtii mid aada u wanaagsan ayay ahayd dadka iyo dunyaduna waa ay ku diirsadeen oo hadda dadku waa ay ka baxeen biyo dhaamiskii iyo gadadii biyaha xooluhuna waxa ay u muuqdaan kuwo naqaystay ama maaragtay helay baadkii ay u baahnaayeen oo roobabkaasi marka ay da-een kadib dhulku waxaad ogsoon tahay inuu soo baxayo oo maaragtay nimcada rabbi uu ku manaysto darteed marka run ahaantii taasi waa laga baxay oo dadku waxa hadda qaarkood xitaa waxaa jira in meelaha qaar oo gobolka ka mid ah beeraley ay ka jiraan oo beero ay ku yaalaan oo dadku beerahooda ay taabanayaan kuwaas oo xilli roobaadka un keliya dadku ay wax soo saarka maaragtay ka dayaan marka run ahaantii dadku dhinacaas ayay hadda ku wajahan yihiin oo markii meesha ay ka baxday biyo dhaamiskii iyo abaartii ama jilaalkii kululaay oo laga soo gudbay dartiis run ahaantii roob waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed deeq cabdi maxamed ayuu ahaa oo markaas inoo soo koobayay roob ka da-ay gobolka galguduud oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada gobolkaasi ku nool meelaha ugu daran uu roobka uu ka daayay islamarkaana uu biyaha dhigay waxaa ka mid ah deegaanka xeraale oo dadkaba la sheegay inay ka barakaceen intaas ayaan kusoo idleynayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo qodobo dhowr ah aan kusoo qaadanay barnaamijka intii uu socday ismaaciil sheekh khaliifa ayaa marti iigu ahaa dhanka farsamada cabdisalaan ayuu ahaa anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiinaaye dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya nabad